Munaasabad buugga qalinjabinta ay ku difaacanayeen lixdan arday oo dhammeeya kulliyadda cilmiga bulshada ee jaamacadda ummadda soomaaliyadega lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xubno ka tirsan maamulka jaamacadda ummadda ardayda buugga qalinjabinta difaacatay marti sharaf kale ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda hormuudka kulliyadda cilmiga bulshada ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed brofesor cabduqaadir maxamed dhicisow iyo brofesor khaalid macu oo ka mid a macalimiinta kulliyadda cilmiga bulshada ee jaamacadda ummadda ayaa si wadajir uga warramaya ahmiyadda kulliyaddan iyagoo hadallo dardaaran u jeediyey ardayda difaacatay buugga qalinjabinta annaga waxaa- waxaan idin leeyahay horta ma- waa hambalyo waa idin hambalyeynaa oo waxaan ogsoonahay maaragtay shay ardayga wax uu soo maraayo maaragtay ayaan ogsoonahay waxa maanta aad ku takhasusteen aad ka baxaysaan waxaa waaye culuun aad iyo aad adduunka ugu muhiimsan waay maxaa yeelay bulsho hadday jiran tahay aqoon la-aan hayso dhib hayso dhaqaala ma dhisan karto horumar ma samayn karto wax ay samayn karto ma maadadan la yidhaahdo sociology and social work waxay leedahay counseling waxay leedahay psychotherapy waxay leedahay maxaan ku rahdaa media sociology intaasoo qaybood ayuu ka kooban yahay oo baahi weyn ay u qabta bulshada soomaaliyeed xaqiiqdii Een, taas ayaa maanta aad ku qalinjabinaysaan waxaan u malaynayaa hay-ad kasta oo dalkan joogta iyo qayb kasta oo bulshada ummadda soomaaliyeed ka mid ah, cilmigiin waa loo baahan yahay dhul inaad ku dhaceysaan har- ha filina markii markaa qalinjabaysaan shaqooyin fiican waxaan idinku aan rajaynayaa mataqaana inay qaataan waxaan ugu muhiimsan hay-adaha ugu muhiimsan oo shaqadan inay qabtaan ah inay idan qaataanna waa gobolka banaadir iyo dowladaha hoose ee dalalka ee macnaha ee, gobollada dalka intaba qaar ka mid a ardayda difaacatay buugga qalinjabinta ayaa si wadajira u sheegay inay ku faraxsan yihiin inay si lacag la-aan ah ku dhammeeyeen waxbarashadooda islamarkaana ay si daacada ugu adeegi doonaan bulshada soomaaliyeed runxabsi maanta dareenkeyga aad iyo aad ugu far aan aan ugu faraxsanahay lamana soo koobi karo Een, inaan noqono ee, departmentiga ama ardaydii ugu horreysay oo fildhigan sociology and social uga qalin jebinayso maanta waxay ii sameynaysaa dareen gooni ah iyo farxad gooni ah sidoo kale waxaa maanta ee, farxad gaar ah iisii ah inaan ahay arday ee, wax ku bartay ee, qaranka soomaaliyeed canshuurta laga qaado hooyooyinka iyo ee, dhammaan ummadda soomaaliyeed maanta marka waxaa aaminsanahay inaan ahay arday qaran maadaama eh, canshuurtii qaranka aan wax ku soo bartay dowladdii waxaan soo bartay waxbarasho si free ah eh, muddo ku dhawaad shan sane ah aan ku soo baranayay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waxaana rajaynayaa tacabkii iyo juhdigii ee dowladdeeda ay gelisay inaan si lamid ah bulshadeeda ah aqoontii aan jaamacaddan ummadda soomaaliyeed ah ka bartay inaan dib ugu celiyo magacayga waa cayse maxamed aadan ee ka qalin jabisa jaamacadda ummadda soomaaliyeed gaar ahaan een, kulliyadda social social science department of social work een, aada ugu faraxsanahay maanta dadaal aan afar sano iyo dheeraad aan soo waday inaan maanta ka qalin jabiyo dareenkayga lama soo koobi karo Een, waxaan halkan ugu mahadcelinayaa labadeeda waalid iyo intii inta qaraabada ah kulli dhammaan iyo inta walaalaha ah ee ay garab taagnaayeen iyo macalimiinteeda inta waxay soo bartay afarta sane dheeraadka ah juhdi ugu bixiyeen inaan maanta heerkan soo gaaro